Shirkadda Somarins oo ah shirkad ganacsi oo soo saarta doomaha noocyadooda kala duwan ayaa magaalada Kismaayo laga hirgeliyay sanadkii la soo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatankii. Shirkadda Somarins ayaa muddada sanadka ay shaqaynaysay soo saartay doomo isugu jira nooca kalluumaysiga iyo kuwa dalxiis iyadoona qorshaynaysa soo saarista doomaha safarada kuwaas oo u kala gooshi doona Kismaayo ilaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida maamulka shirkadda ay sheegeen. Aasaasaha shirkadda Somarin Qays Cabdiraxmaan ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku sameynayaan doomo waaweyn oo nooca geli kara safarada dhaadheer ah sidoo kale waxa uu sheegay inay sameeyeen dhowr iyo toban doomood oo nooca kalluumaysiga ah iyo doon dalxiis taasoo dhowaan ay soo bandhigeen kambaniga somarin doonta keligeeda ma laha waxay faceolka samaysay doomo gaaraya ilaa lix toban doomood lix tobankaa doomood oo lagu soo shaqeeyey kalluumaysiga oo bannaanka hadda qaarkood ay yaalaan qaarkood gudaha ay ku jiraan fayska xiga waxaan soo wadnaa doomo laba iyo toban mitir ah oo qaadaya shan iyo toban tan leh kruugii systemkii kruugi meeshay seexanayeen meeshay ku qabaysanayeen facilitigaas waan soo wadnaa waxaa ku xiga face three-ga ah shan iyo toban mitir ilaa siddeed iyo toban mitir fayska ugu dambeeya face four ah ayadoona afar iyo labaatan mitir taasaan ugu talagalnay shacabka soomaaliyeed khaasatan jubbaland inay kaga inay ka raacaan dekedda ay kaga baxaan ay ku tagaan baraawo marka ilaa iyo xamar aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay shaqadii aan soo qabanay asamarin ahaan walow hadda aan shaqadaa bilaabnay sanad ka hor maantana ay noo buuxsantay sanadkii shirkaddan ayaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose kusoo kordhisay ganacsi cusub oo ah soo saarista noocyada kala duwan ee doomaha kalluumaysiga safarada iyo kuwa dalxiiska